bismi illahi raxmaan iraxiim saako ay bishu tahay labaatan iyo laba bishii saddexaad laba kun iyo lix iyo toban saxaafadda ayaanu u yeedhnay dabcan waxaanu ugu yeedhnayna waxay ahayd toddobaadkan oo dhan ama ilaa afar iyo tobankii bisha aynu ku jirno ciidam ciidamada geesiyiintaah ee puntland waxay dagaal kula jireen nimankii argagixisada ahaa ee ka soo degay dhowr meelood ama laba meelood aan idhaahdee oo ka tirsan xeebaha puntland sida meesha la yidhahda garacad iyo suuj waa ka tirsan gobollada mudug iyo nugaal wixii hore u dhacay waad ogeydeen in ciidamada puntland oo kaashanaya shacabkooda ay dagaal nimankaa kala hor tageen dowladda puntland runtii si fiican bay jawaab uga bixisay ilaa iyo shalay waxaad arkayseen dhaawaca iyo meydka laga keenayay goobaha ay dagaaladu ku ka dhaceen ee ciidamada dowladda puntland iyagoo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah kooda muwaadinnimo iyo dhaartii ay ummaddooda u mareen inay ku difaacaan cid kasta oo amni xumo iyo gardarro ula timaada ciidda iyo shacabka reer puntland dagaalladaas dowladda puntland horey uga hadashay ee waktina waanu u qabannay markaan saa ka hadlaynay waxaanu ku kalsoonayn awoodda yada ciidan iyo cidda duulaanka nagu soo qaaday waxa ay yihiin shabaab maaha markii ugu horreysay puntland ka dagaalanto bilo badan ama sanado badan waynu ogeyn inay argagixisadu ay puntland duulaan ku haysay tanise waxay ahayd tii ugu dambeysay oo ay al-shabaab isku daydo ciidamo meelo fogfog laga soo waariday tiro badan hubaysan in puntland gacanta lagu dhigo taasina ilaahay fadligii uma suurtoobin haddii aan idinka warramo dagaalku wuxuu ka dhacay laba jihuu ka dhacaayey jihada dhinaca mudug xigta oo gobolka mudug ah iyo gobolka nugaal laftiisa oo laba dhinac ahaayo dhinaca mudugta ee degmada godol jiraan iyo suuj oo degmada eyra haddaan kala horreysiiyo dagaalkii suuj gebi ahaanba waa afjarnay ilaahay mahaddi weeye ciidamada dawladduna nimankii argagixisada ahaa ee marba godka gelayey tallaabo fiican bay ka qaadeen dhimashada halkaa ka dhacday ee al-shabaab ah ee aanu tiradooda hayno waa shan iyo konton maxaabiis ahaan waxaa looga qabtay saddex iyo afartan waana la hayaa qaarkood dhaawac yihiin waxaana lagu hayaa meelo ay dowladda puntland og tahay oo iyagana amnigooda lagu ilaalinayo ummaddana lagaga haynayo si aanay weerarkoodii bahalnimadaha ugu soo qaadin insha allahu tacaalaa maxkamadda ku habboonna xilliga ay habboonaato hay-adaha garsoorka ayaan arrintaa u dhaafayaa maydkii shan iyo kontonka maydka ah intaanu aragnay wixii soo la kala guri karaya waa la kala guray iyadoo lala kaashanayo dadkii ku shaqada lahaa maydkaas waa la duugay waana la aasay weli waxaa jira oo laga yaabaa oo dhici karta dhinaca suuj rag la leeyahay tiradoodu waa toban ama waa ka yar yihiin inay dhaawac yihiin qaarkood la filayo inay ku dhuumanayaan meelo togag ah kuwaana ciidamadu way la socdaan wax weyn oo saameynalena maaha inay iska imaan doonaanna waa wax suurtagal ah isna soo dhiibi doonaan maadaama aanu baaqyo hore ugu dirnay ciidankoodina uu jabay meel lagu dhuuntaana runtii aanay jirin dhinaca deegaanka garaacad dagaalku wuu dhacay ilaa shalay iyo daraad wuu soconayey ciidamada dawladdu way soo afjareen dagaalkaas ciidan aada u badan bay ahaayeen waxay isku dayeen inay u firxadaan meelihii ay ka yimaadeen oo u badnaa gobolka gobollada dhexe ee soomaaliya iyo koonfurta soomaaliya umay suurtogelin ciidamada dawladduna dhinac walba waa kaga yimaadeen runtii nimankaa jab iyo khasaare weyn baa ku dhacay saacaddan aan idinla hadlayno meelaha qaarkood waxaa lagu arkayaa oo dadka reer miyihi soo sheegayaan dad iska habaqle ah dhowr qof laba qof reer miyiga isu dhiibaaya ciidamada isu dhiibaaya fiigoodiina ciidamadu waa daba socdaan haddii aan khasaaraha halkaa dib ugu noqdo geerida aanu ilaa iyo hadda aragnay oo meydkooda la hayo waa boqol iyo laba iyo toban al-shabaab ah oo dhimatay maxaabiisahaan waxaa looga hayaa saddex iyo lixdan maxbuus baa looga hayaa wararka haatan la soo gaadhaya runtii waxay leeyihin tiradu intaa way ka badanaysaa maadaama saacadba saacadda ka dambaysa ay yihiin dad kala firxaday duurka u cararay hortaa bannaan u kala yaacay laakiin aan tiro badan ahayn runtii bakdina naguma hayso inay union dib u sameeyaan oo ay dib inta isu soo abaabulaan inaan loo qaadanin baan u jeedaa ciidan fakaday oo meel aaday boqol iyo labiyo toban waa dhimasho saddex iyo lixdanna waa maxaabiis isku darka dhinaca garacad iyo degmada godob jiraan dhinaceeda oo koonfurta xaggeeda sii jirta waa boqol iyo toddobaatan iyo saddex inta aanu hadda xaqiijinayno dhinaca suujna waxaa weeye shan iyo konton dhimasho ah afartan iyo saddex maxbuus isugeynta guud ee shabaab ee dhimasho iyo qabasho waa laba boqol iyo toddobaatan iyo kow inta aanu warbixinta ku hayno waxaa nasiib wanaaga daqiiqadda daqiiqadda ka dambaysa saacadda saacadda ka dambaysa in qaar ama isa soo dhiibayo oo jaha wareeray qaar dhaawaca bulshada reer puntland midba meeluu ka helaayo ilaahay fadligii bay ku hirgashay cadow baa soo duulay xaqdarradii de ay dadkan ugu talagaleen iyo dulmigoodii iyaga ayaa rabbi ku celiyey waxaan leenahay ciidankii tiradaa la ekaa ee shabaab ahaa wadada ay mareen waa taa waxay isku dayeen inay dib iyo koonfur ugu noqdaan ciidamada dawladdu way horgooyeen fiigahoodiina wixii la gaari karaayey u malayn maayo inaan waxaan la gaari karin jiraane waa la soo aftarayaa insha allahu tacaala waxaa hadda lagu howleeyahay waa ururinta meydadka meelaha yaalla iyo wixii habqana ee dhegabarjoobay inay ciidamadu soo ururiyaan waxaanuna ka keeni doonnaa insha allahu tacaala xilliga ugu habboon oo ciidamadu ah howlgalkooda soo afjaraan wixii caddaan ah miidyada ayaanu usoo bandhigi doonaa maxaabiista waxaa lagu hayaa locationno ay dowladda kelihii ay og tahay xabsi hebel iyo magaalo hebel midna ma aha dowladda ayaa og wixii tansiilaadkooda ah iyo wixii maxkamadayntooda ah xilli dambe ayay noqon doontaa waxaayna noqon doontaa oo u xilsaaran hay-adaha u xilsaaran ama amni ha ahaato ama cadaaladda ha ahaato haddii wax fakadaan wixii naga aaday dhinaca koonfurta ama xadka puntland ka baxsa ama meel kaleba ha ahaato waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay tallaabada ku habboon ay runtii ka qaataan shacabka reer puntland oo xalaasha ah hawshan ciidamada iyaga la-aantood aanay socon karteen waxaan leenahay dadaalka halkiinii ka sii wada soo qabqabta dawladda u keena kabacdina ha la mariyo sharciga ay mudan yihiin ha la mariyo waxaan kaloo jeclayna munaasabadan uga faa'iidaysano geerida waxaa ku jira rag ajnebiya inta aanu hubno hal qof waana loo xaqiijiye weli dhalashadiisa ma hayno waanu baari doonaa marka ay baaritaanku caddaadana abtirsiinta uu leeyahay iyo dowladda uu ka yimi insha allahu tacaalaa shacabka reer puntland ka soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba waa loo bandhigi doonaa intaa waxaa sii dheer madaxweynaha dowladda puntland profesor cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka injineer cabdullaahi cabdixakiin cabdullaahi xaaji cumar camey waxay saaka soo booqdeen xeryihii ciidamada ayay soo booqdeen weliba ururadii iyo guutooyinkii ka howlgalay buuraha suuj hambalyo iyo ammaanna halkaa way ugu geysteen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna booqashadaasi waxay ahayd inay niyadda u dhisto dhalinyarada ciidanka ah iyo saraakiishooda sidii fiicneyd ee howlgalkan usoo afjareen insha allahu tacaala dowladduna abaalgudkooda way sii doontaa tii rabbina way heli doonaan tii soomaalinimo iyo shacabkoodana insha allahu way way hirgeli doontaa way heli doonaan ciidamada kale oo jira dhinaca garacad iyo xaggaa iyaguna lama ilaawin dowladduna way arki doontaa insha allahu tacaala farrinta aan hayaa waxay tahay shalayna madaxweynuhu wuu ka hadlay inaanu hambalyo uu madaxweynuhu u dirayo dhammaan ciidamadii howlgalkan fuliyey iyo kuwii aan fulin ee iyaguna amniga kale ee dalka ballaadhan iyaguna sugaayey oo laftooduna halganka iyo dagaalka iyo jihaadka halkaa kaga jiray shacabka reer puntland dhinac walba ha ahaatee oo wax sax fiican qabtay buu madaxweynuhu hambalyada fariintaana soo faray horena wuu u sheegay bahda midiada dowladda puntland puntland isgaarsiinteeda ha noqoto saxaafadda madaxa bannaan ha noqoto in alla intii ka qayb qaadatay howlahan dagaal iyo sugidda amniga ee waddanka ayuu madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenku halkan hambalyo iyo dowladda puntland runtii iyo boogaadin ay uga diraysaa waxaan markiina ku celinayaa shacabka reer puntland ciidamada reer puntland dagaalku ma dhammaan sidii madaxweynuhuba sheegay dagaalku ma dhammaan barkinta dheeraysan mayno difaaca waddankeenna inaynu mar walba diyaaro ahaano waa waajibaad tani waxay cashar u dhigtay cadowga reer puntland bay cashar u dhigtay waxay farxad qalbigooda gelisay cid kasta oo jecel nabadda islaamnimada guud ahaan begeyiga soomaalida iyo puntland intaba niyajab waxay ku noqotay kuwo badan oo malaha ku hamiyayey inay tahay puntland meel inta la tago qaniimo laga soo helo waxaanu leenahay puntland qaniimo lagama soo hele puntland qabriyaa loo galaya dhiig baa idinkaga horeeya dadkeedaana raba waxaan ku gebagabeynayaa war saxaafadeedka intaasaan ku gebagabeynayaa wabillahu tawfiiq wixii su-aalana waa idiin furan yihiin